bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban barkale kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada coronavirus qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya wasaaradda caafimaadka ayaa xaqiijisay in afartan iyo shan qof oo cusub ay ka bogsoodeen viruska corona waxaad sidoo kale aad maqli doontaan maamulka cisbitaalka magaalada gaalkacyo waxay sheegeen in cisbitaalku uusan haynin mashiinka neefta oo ah mid muhiim u ah dadka uu ku dhaca xanuunka coronavirus barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi waxay nagu soo kordha ayaad barnaamijka faaqidaada coronavirus aad ku maqli doontaa mar kale kusoo dhawaada barnaamijka maskax iyo aqoon ma ka maaranta midigay bidixi ma ka maaranta
aan ku bilaabay wasaaradda caafimaadka ayaa xaqiijisay in afartan iyo shan qof oo cusub ay ka bogsoodeen fayruska corona wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwa wasiir abikar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee covid sagaal iyo toban ku sheegtay in fayruska corona ay ka bogsoodeen afartan iyo shan qof oo cusub taas oo tirada guud ee dadka bogsooday ay kadhiganta ka dhigaysa lix boqol labaatan iyo laba qof marwa wasiir abikar nuur ayaa sidoo kale caddeysay in la diiwaangeliyey soddon iyo sagaal xaalad cusub oo covid sagaal iyo toban ah oo kala jooga gobolka banaadir oo toban iyo afar qof ah puntland laba iyo toban somalilan sideed jubbaland saddex iyo koonfur galbeed oo laba ah taas oo tirada guud ee xaaladda dalka laga diiwaangeliyey ka dhigaysa laba kun lix boqol afartan laba ruux oo markaasi ah dadka uu ku dhacay xanuunka misaha haleelay covid sagaal iyo toban bukaanada cusub ee waa labaatan iyo shan ka mid ah waa rag afar iyo tobanna waa haween afar labaatankii saac ee ugu dambeeyey ma jirto bukaan u geeriyooday covid sagaal iyo toban waxaana tirada guud ee dadka u dhintay cudurkan ay gaaraysaa siddeetan iyo sideed waa siddeetan iyo sideed qof wasiirka caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bukaanada ugu baaqday in lagu dadaalo kahortaga ama bulshada ugu baaqday in ay ku dadaalaan kahortaga cudurkan ee safmarka ah ee covid sagaal iyo toban dhinaca kale maamulka cisbitaalka magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in cisbitaalada uusan haysanin mashiinada neefta ah oo muhiim u ah dadka uu ku dhaca xanuunka covid sagaal iyo toban isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee galmudug ee gobolka mudug cabdi maxamuud xirsi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la keeno mashiinada ee neefta si markaasi ee bukaanka uu ku dhaco xanuunka covid sagaal iyo toban loola tacaalo mar uu arrimahaas uu ka hadlay wuxuu yidhi
bismillahi raxmaan iraxiim aad ay u mahadsan tahay cabdirasaaq xaaladda guud ee gobolka mudug cudurka caabuqa covid nteen waxaad maaragtay sidii hore insha allah wixii ka horreeyey bishii abriil iyo mey waxaan dareemaynaa hadda in bilba bisha ka dambaysa xanuunka uu kusii badanayo gobolka daatada aan ka helayno xarumaha caafimaadka mey iyo abriil way ka sii badan tahay labada wiiga ugu horeysa ee juun marka waxaad dareemaysaa in xanuunka uu sii badanahayo gobolkuna uusan baahida caafimaad aysan bulshadu aysan ku filnayn la tacaalidda cudurka covid nteen xarumaha caafimaadka caafimaadkii normalka ahaa waxaan dareemaynaa in sidaan la soconnaba aan la socotiinba caafimaadka normalka ahaa waxaa loo wareejiyey covid nteen sidaasaa marka caafimaadka guud ahaan uu hooseeyaa xanuunaduna iyo cabashada bulshada gobolkuna ay maaragtay maalin maalinta ka dambaysa ay sii badanaysaa agaasimaha isbitaalka saako aan waraysi la yeelna wuxuu noo sheegay inaysan olin mashiinadii naqaska ee ku filnaan lahaa ee xaruunadaasi arrintaasi ka wasaarad ahaan maxaa xaggiina idinkaga qorshaysan maxaase ka leedihiin
aada umahadsan tahay marar badan ayaan maaragtay idaacadda telefishinka qaranka iyo idaacadda qarankaba aan ka sheegnay in baahida mashiinada loo isticmaalo neefta qofka haddii ay qabato neeftu qabato loo isticmaalo inaanan hayn cabashadeenna waan gaarsiinay dhammaan dowladda galmudug iyo dowladda soomaaliya iyo guud ahaan bulshada reer galmudugba in aan maaragtay aanan hayn cudur maaragtay qalabkaas loo isticmaalo neef qabashada haddana weli sidii ayaa baahidii u taagan tahay agaasimaha wasaaradda agaasimaha isbitaalka gaalkacyana sida uu sheegay waa run ma hayno qalabkaas maaragtay loo isticmaalo qofka haddii uu neeftu qabato in loo isticmaalo marka mar labaad inkad codsigaanu dhowr mar ayaan maaragtay halkaan kasoo jeedinay ka wasaarad ahaan haddana waxaan ku celinaynaa in maaragtay mar labaad codsigeenna bulshada reer galmudug haddii ahaa lahayd ganacsatada haddii ahaa lahayd aqoon-yahanada haddii ahaa lahayd dadka ilaahay waxsiiyey maaragtay reer galmudug gaar ahaan dadka u dhashay gobolka mudug in maaragtay bulshadu maanta waxay maraysaa in ay isku tashato ayadu dadka gobolka mudugna dee waa dad lagu yaqaano inay maaragtay dadkooda walaalahooda ay caawiyaan marka waxaan u baahan waxaan leenahay walaalihiin waxaa loo baahan inaad caawisaan sidoo kale waxaan ka codsanaynaa maamulka galmudug ugu horeeyo madaxweynaha dowladda galmudug mudane qoorqoor asagana in maaragtay cabashadeenna ay gaarto inaanan hayn qalabkaas loo isticmaalo neefqabashada sidoo kale dowladda federaalka mar labaad waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda caafimaadka intaba in qalabkaas lala soo gaaro waxaan ka mid nahay soomaaliya deeqda la bixina ayaan maaragtay qayb ku leenahay waxaan rabnaa marka in qabashadeenna la tixgeliyo bulshaduna waxaan ka mid nahay dee ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna waxaan ku leenahay deeqda adduunka u keenayo asalaamu calaykum waraxmatullahi
qodobo kale ayaa inoo soo socda oo ay ka mid yihiin cudurka coronavirus ayaa kusoo laabtay ama kusoo labakacay heshiinaha waad maqli doontaane hase ahaatee rofesor maxamed axmed aare oo bartay caafimaadka guud waxaana islamarkaana wax ka dhiga gobolka minnesota ayaa ka hadlay furfurtaanka dunida ee uu saameeyey covid sagaaliyo toban waxause uu ka hadlayaa wax la rabo in loo baahan yahay in cudurkaasi looga hortago waxaana wareysi la yeeshay wariyaha warbaahinta qaranka cabdixakiin cabdi ismaaciil oo maraykanka ku sugan haddii aan ka waranno xanuunkan covid sagaal iyo toban haddaynu isweydiino su-aasha ah xanuunkan covid markii la xidhaayey oo ama lockdownka la sameynayey ujeeddada laga lahaa lockdownku maxay tahay ujeeddada hadda waa laga baxayaa xilligii lockdownka oo ama xilligii xidhxidhka waa laga baxayaa oo xilligii furfurka ayaa loo gudbayaa maxaa loo furfurayaa marka ujeeddada laga lahaa xidhxidhku in la kala xidhxidho maxay tahay ujeeddada laga leeyahay in la furfuraana maxay tahay haddaynu markaa su-aalaha ishaano ka jawaaba ujeeddada loo xidhxidhayo haddaynu sawir guudo sawir maskaxeed ka bixino micnihii waa markab bad badweyntii gooshaya oo markaa markabkii wax kastaana saaran yihiin mar keliya degay marka in markabkii lasoo saaro soo saaridiisna waxaa u baahan tahay waqti dhaqaale farsamo iyo marka lasoo saaro sidii loogu celin lahaa markabku intii aanu degin siduu ahaa dabeetana hawlihiis uu qabsan lahaa waa arrin u baahan taxadir iyo farsamo badan xidhxidhniinku markaa haddaba la xidhxidhaayo waxaa adduunyadii soo galay xanuun xanuunkaa soo galay waa xanuun aan hore u jiri jirin oo baahaya oo fidaya marka xanuunkii waxaa loo baahan yahay ee, in la xakameeyo oo laba dhinac laga eego ilna in lagu eego caafimaadkii dadweynaha caalamka ilna lagu eego dhaqaalihii dabeetana labada sidii loo dheeli tiri lahaa falowgeed la qabto een, maxaa markaa tallaabooyin la qaaday wey tallaabooyinka ugu horeeya la qaaday waxa weye si xanuunkii loo xakameeyo loo maareeyo in la xidhxidho oo bulshadii eh, dadkii weynihii shaqo tagayay oo ah sideed bilyan oo adduunyey oo arday iyo shaqaalaa in la xidhxidho oo shaqooyinkii laga joojiyo si xanuunkii loo yareeyo een, taasi markaa waxay u baahatay oo ay u baahan tahay dhinacii caafimaadkii si loo yareeyo xanuunka fidaya ee kordhaya ee baahaya een haddii la yeeli waayo la xidhi waayo waxay noqonaysaa su-aashu maxaa dhacaya marka haddii la xidhi waayo oo dadkii lakala xidhi waayo, la kala jooji waayo waxyaabaha dhacaya waxaa ka mid a tiradii xanuunka qaadaysay oo aada u badanaysa dhimashadii oo aada iyo aada u badanaysa een oo hadhowto dadkii meel la kala dhigo xaggii dhakhaatiir dhakhtarkii in la waayayo iyo dhimashadii oo xaddhaaf noqonaysa taasi markaa waxay noqonaysaa mas-uuliyad dar taasi markaa waata keentay si loo yareeyo eh, baaha cudurku baahayo ama uu fidayo si loo xakameeyo loo yareeyo in la sameeyo lockdown oo la kala xirxidho oo la kala qoqobo oo ay u yaraato tirada dadka ee xanuunka qaadaya loona yareeyo waqtiga xanuunku soconayo een, markaa waa maarayn iyo xakamayn dhinaca kale dhaqaalaha markaa dadweynihii adduunyada oo dhan oo badankoogii shaqooyinkii laga joojiyey iskuulladii oo la joojiyey waxay taasi keenaysaa marka in dhaqaalihii uu hoos u dhaco oo dabeetana wadamadii dhaqaalahoogu sarreeyey hoos u dhac ku yimaado kuwii hooseeyeyna hoos u dhac ku yimaado shariikadihii waaweynaa oo dakhliga badnaana dakhligooga hoos u dhaco qoysaskii dakhligooga hoos u dhaco iyo shakhsiyaadkii dakhligooga hoos u dhaco si markaa loo ilaaliyo shariikadihii iyo kambaniyadii markaa jiray oo aanay shaqaaluhu uga kala tegin dadkii xirfadda lahaa dadkii khibradda lahaa dadkii aqoonta lahaa oo hadhow marka lockdownka ama xidhxidhku u dhammaado oo la furfurayo kambani kasta iyo sharikad kastaaba iyadoo is- ishaysata oo isku duuban oon shaqaalii ka tegin shaqadii dib a u bilowdo oo wax kasta wax soo saaroo jirayna oo caadigiisii ahaado si arinku markaa dib ugu bilaabmo halkii markii la xidhay u taagnaa markaa looga bilaabo een, taasina waata keentay markaa in sharikadihii wadamada lacagta laa dhaqaalaha leh ee markaa lacag geliyaan si taa loo ilaaliyo een, maxaa ka soo baxay weeye markaa arrinkaa markii sidaa la sameeyey oo caafimaadkii dhinaca la ilaaliyo si loo yareeyo dhaqaalihiina kharash badan la geliyey si eh, loo ilaaliyo dhaqaalihii oo hadhow marka la furo arrinku si uu caadi ugu soo noqdo een, waxyaabaha soo baxay markaa ayaa waxay noqdeen dad ku dhow sideed milyan oo qof inay xanuunkii qaadeen waa tiro aada u badan in afar iyo labaatankii saacadoodba dad aada u tiro badan oo inay xanuunkii qaadeen oo micnihii ah, micnihii ilaa boqol iyo labaatan kun oo qof inay xanuunkii marka afar iyo labaatankii saacadood adduunyadii markii laysu geeyo marka in dhimashadii ay aada u badatay oo ay noqotay ilaa nus milyan ama shan boqol oo kun dhimashadiina noqotay afaratan saacadood kasta ee, qadar ah ilaa shan kun ee, dadkii xanuunka qaaday intii dhimatay inay noqotay boqolkiiba lix waa tiro aada u badan marka halkaa waxaa ka soo baxay sawir sidii la filayay inaan arrinku noqon haddii taa tusaalahan dhinac kale ka eegno wadamadii ugu dhaqaalaha badnaa ugu aqoonta badnaa oo maraykanku uu ka mid yahay ee, tirada xanuunku taabtay waxay noqotay oo hadda ay ku socotaa saddex milyan waa tiro aada u badan waad labadii milyan hadda way dhaaftay oo saddex bay ku socotaa Een, dadka xanuunka qaadaya afar iyo labaatan saacadood kasta waa labaatan kun iyo in ka badan which is tiro aada iyo aada iyo aada u badan dadka ku dhintay ee boqol iyo labaatan kun buu dhaafan micnaheedu waxay ku socdaan laba boqol oo kun waa tiro aada u badan Ee, dadka dhayli dhimanaya ama afaraatanka saacadood waa tiro ku dhow qiyaas ahaan ilaa kun een waa wa- tira yani waa shay aada u cajaayiba aqoontii iyo dhaqaalihii meeshii ugu badnaa oo xanuunkii iyo dhibaatadii ugu badatay micnihii markaa ujeedooyinkii laga lahaa xidhniinku si fiican ama si wanaagsan uma hirgelin wadanka labaad ee markaa isna dhibaatada ugu badani ka taagan tahay waxa weeye brazil oo iyana ay ku dhowdahay tirada hadda xanuunka qaaday ilaa hal milyan ay ku dhowdahay micnaha waxay maraysaa sideed boqol oo kun kor bay u dhaaftay waxay ku socotaa hal milyan Een, dadka xanuunka afar iyo labaatan saacadood afaraatanka saacadood u dambeeyey qaadaya ama afaratan saacadood kasta qaadaya micnihii waxay ku dhowdahay ilaa soddon kun waa tiro aada u badan micnihii dhimashadu waxay maraysaa ilaa afartan kun oo qof Ee, afaratan saacood kasla dhimashadu waa ilaa kun iyo laba boqol ugu yaraan micnihii ah, sawirkaasi wuxuuna siinayaa marka in ujeedadii xidhxidhka laga lahaa iyo yarayntu inaanay caalamkii ama adduunyadii ka hirgelin dhinaca kale tusaalaha markaynu eegno china oo kale oo ah halkii xanuunku uu ka bilaabmay ee arrinkii si wanaagsan wanaagsan ayaa loo maareeyey maareyntaasi markaa waxay keentay in xanuunkii hadda inaanu weli gaadhin xitaa hal milyan sideed boqol oo kun inay hadda xoogay kor u yaro dhaaftay oo yacni ay arrinku yahay arrin si fiican loo maareeyey dhimashadu ilaa afar kun iyo shan boqol oo afar iyo labaatankii saacadood imika u dambeeyey waxaa laga helay labaiyo toban kays oo cusub oo weliba ay dadaal badan u sameeyeen yacni waxaa halkaa ka muuqata in china si wanaagsan oo fiican ay arrinka u maareysay ama ay u maareeyeen wadamo badan oo asia ah, oo south korea oo kale ka mid tahay ee, iyaduna si aada iyo aada u wanaagsan iyo wadamo kaleoo ku yaala asia si wanaagsan bay u maareeyeen marka halkaa waxaynu ka arkaynaa laba sawir meelo si fiican loo maareeyey oo loo maamulay iyo meelo maareyntii iyo xakamayntii aanay qurux badnayn marka waxaa inoo soo baxaya sawir isku jira oo ah arrinkaa waa lagu guulaystay haddana dhinaca kale laguma guulaysan Ee, marka waxaad moodaa inay wadamana ay simbiraxdeen oo ay silbadeen wadamana qumaati isku taageen marka sawirkaa kala guduwan ayaa inoo soo baxaya marka haddaba haddii la doonayo in imika la furfuro oo dadkii la kala xirxidhay ama wadan kastaaba goonidiisa u kala xirxidhay oo shaqooyinkii uu joojiyey haddii la doonayo in la furfuro ee ujeeddada furfurkaa laga leeyahay maxay noqonaysaa shuruudaha ku xidhnaan karaana muxuu noqonayaa markaa furfurka micnihii furfurkaa la furfuraayo ujeeddada laga leeyahay oo asaaska ama muhimku waxay noqonaysaa marka la eego dadkii xanuunku ku dhacay micnihii qof kasta oo xanuunku ku dhacay su-aasha waxay noqonaysaa imise qof ayuu qaadsiinayaa Een, meelaha qaar waxaa imika la idhaahdaa qofkii xanuunka qaadayba wuxuu qaadsiinayaa laba qof waxaa la doonaya marka laba qof ilaa saddex qof waxaa la doonaya markaa taas inay yaraato oo qofku hal qof qaadsiiyo dabeetana kasii yaraato oo qofku hal qof ka yar qaadsiiyo oo markaa dab sii baktiyaya inuu noqdo wey ujeedada la geliya oo marka la gaadho heerka ugu hooseeya dabeetana la furfuri karo taa haddaynu eegno haddii qofkii laba qof qaadsiinayo micnaheedu waxay ka dhigan tahay ee, een, boqolkiiba konton dadku inay xanuunkaa micnihii dhinac kale haddaan u- haddaan haddaan u rogno micnihii waxaan taa u kala dhigi karnaa saddex qaybood oo qaybi tahay haddii ee, qofku dadka ama inta uu qaadsiinaya ay laba ka badan tahay in dadka xanuunka qaadaya ay badanayaan oo labilaabmayaan markaa giraafku kor u kacayo oo ay tiradu kordhayso marba marka ka dambaysa soo xanuunkii lama xakamayn lama maarayn marka waa markay ka sarreyso ee, ee, ee, laba Een, iyo marxaladda kaloo ah in halka qof inta uu qaadsiinayo hadday tahay hal qofkiiba qof qaadsiinayo micnaheedu inay tahay marka qof qaado xanuunka in qof ka bogsanayo oo xaalkii marka uu hoos u dhacay marxaladda kale waxay noqonaysaa marka qofkii xanuunka qabay ama qaaday inuu qaadsiinayo qof ka yar oo hal ka yar taasina xanuunkii markaa inuu ahaa- aada hoos ku dhacay markaa markay taasi gaadho point seven point five dabku inuu sii baktiyayo dabeetana markaa in waddankii la furfuro furfurkaa la furfurayaa markaa ee in dadkii intaa guryaha fadhiya ee caafimaad qabay markay suuqa soo galaan inaanay la kulmin second wave oo mawjado dib u kacaya aanay la kulmin oo aanay xanuunsan dabeetana taxadir badan in halkaa lagu daro oo markaa healthcare systemkii ama caafimaadka u ahaado brofesor maxamed axmed aare oo bartay caafimaadka guud waxna ka dhiga gobolka minnesota oo ka hadlayay furfurtaanka dunida ee uu saameeyey covid sagaaliyo toban iyo waxyaalaha la rabo in lagu dhaqaaqo waxaana wareysigaasi markaasi eh, la yeeshay eh, cabdixakiin cabdi ismaaciil oo mareykanka ku sugan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ee faaqidaada covid sagaal iyo toban ayaan isla soo gaarnay Eh, cudurka fayraska corona ayaa kusii laba kacleeyey shiinaha caasimadda shiinaha ee beijing waxa ayaa xayraad kusoo rogtay xaafado ka mid ah waxaana la kordhiyey baaritaanada dadweynaha kadib markii kiisas badan oo fayraska corona lagu arkay magaaladaasi hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay in in ka badan boqol kiis oo cusub laga diiwaangeliyey caasimadaasi muddo ka badan toddoba isbuuc ah ayaa beijing waxaa fayraska corona laga helay oo keliya dad dibadda markaasi ka soo laabtay mike ryan madaxa w h o u qaabilsan xaaladaha caafimaadka ee deg deg ah ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin kiisaskan ku soo cusboonaaday markaasi caasimadda shiinaha guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban intaan barnaamij ka lamid ah ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo